waxaan ku soo dhowaynayaa guddoomiyaha xisbiga inuu kelmad mahadnaqa ka yidhaahdo ku soo dhowo guddoomiye halkan ii banneeya halkan ha laii banneeyo dariiqa soo soco guddoomiye soo irso qabso guddoomiye
bismi illaahi araxmaan araxiim dhammaan ergada shirweynaha saddexaad ee kulmiye marti sharafta madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka koobaad waxaan aniga oo ku hadlaya afka hoggaanka xisbiga kulmiye waxaana aad iyo aad idinka mahadnaqaynaa inaadna karaamayseen oo na sharafteen oo shan sano hore oon hoggaankan ahayn oon idinsoo hoggaaminaynay oo aanaan odhanayn waxaannu ahayn ceebka saliim oo aanaan odhanayn hawshayadii boqolkiiba boqol baannu qabannay intii aannu hawl soo qabannay haddaad nagu karaamayseen oo tidhaahdeen maantana idinkaannu idiin egminay xilkiisii wada waannu idinka mahadnaqaynaa aad iyo aad baannu idinka mahadnaqaynaa jasaa'ukum allaahu khayr waxaan ku darayaa waxaannu hubnaa lixdooda xubnood ee maanta ciraskaa weyn aa saarteena shanta soo socdo ina aanaan inta halkan fadhida iyo inta aa wakiilka ka tihiin ee dalka gudihiisa iyo dibadiisaba joogta inaanaan ahayn kuwii ugu fiicnaa inaanaan ahayn kuwii ugu fariidsanaa inaanaan ahayn kuwii ugu halganka badnaa xisbiga kulmiye inaannu hubno inaydu ku jiraan boqolaal rag iyo haweenba ah oo annaga hawshaa nagaga fiicinaan lahaa ama nagaga dhiidhiiranaan lahaa laakiin haddii aana sharafteen oo culaysaana saarteen mar labaad baannu idiin mahadnaqaynaa waxaan hodan ka balan qaadaynaa sidaa aad noo karaamayseen inaannu idiin karaamayno oo aannu noqonno hoggaan maqla ama madax maqasha xisbiga xubnihiisa golihiisa dhexe fulintiisa iyo taageerayaasha oo u hoggaansama sharciyadda xisbiga kuna dhaqma ogolla sidaa aad maanta xilkan noogu dhigtaan markaa u baahataan inaad xilkan noogu qaadi kartaan oo codkiina lagu fadhino ayaannu idiin ognay waxaannu balan qaadaynaa in aannu ku dhaqanno mabaadi'da aasaasiga ee xisbiye ee ina kulmiyey aynu ku midaysannahay oo ah qarannimo somalilan oynu wax walba ku horaysiino aynu ilaalino dhisno midnimada dadkeenna horumarinta ummaddeenna walaaltinimadeenna oo ah qodobadeennu kulmiye ku aasaasnay ballan baannu idiin qaadana inaynu midnaanta koobaad siino waxaannu u hogaansanaynaa dastuurka jamhuuriyadda somalilan dastuurka xisbiga kulmiye awaamirta golaha dhexe tala soo jeedinta mudakarka iyo hormoodka kulmiye ay soo jeediyaan iyo dalka oo dhanba aad iyo aad waa marwaan bihatiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu